barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kuna soo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka labiyo labaatankii koob iyo soddonka mitirban iyo efemyada geeska afrika qaarkood
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa talaado bisha novembarna waa laba iyo labaatan sanadka labada kun lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah nuur xasan nuur iyo maxamed cabdi sandheere
qodobadaad barnaamijkeena maanta ku maqli doontaan dhegaystayaal waxaa ka mid a waraysi ka hadlaya waayaha ay ku sugan yihiin dhallinyarada qaba baahiyaha gaarka ah waalidkii baa laga yaaba inay isfahminba adiga kaa jeclaad waalidkii because adiga waa isfahmaysaan waxbuu kuu sheegayaa waxbuu ku weydiisanayaa because walaalkiis baa tahay laakiin runtii markii afka carurta barteen ee ay weynaadeen waxuu noqday xitaa dhagool qofki iskuma haystee wuxuu yaqaano qof sign language gooni yaqaano afkiisan u baahan inay dadku bartaan isku bedel dhinacii heesahana waxaad ku maqli doontaan
naadiga isiye waa naadi marka hore diirigeliya aqriska iyo qoraalka sidoo kale dhalinyarada u qabta barnaamijyo ama madalo ay kusoo bandhigayaan madalo ay kusoo bandhigayaan hal abuurkooda hadday noqoto suugaan hadday noqoto waxyaalo kale sameeyaanba heestaannu idin haynaa way soo socotaaye waxa ay mawduucaasi ka hadlayaan dhallinyaro ku sugan magaalada muqdisho oo ka taageera ardayda kale dhinaca waxbarashada sidoo kalena dhallinyarada u sameeyey goob ay aragtiyadooda isku dhaafsadaan haatanna dhinacii suugaantii waxaan idin hayno
sidoo kale xubintii ciyaaraha ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada qodobo ka mid ah wararka caalamka ee aan idiin hayno
madaxweynaha la doortay ee maraykanka donald trump ayaa sheegay in maalinta ugu horreysa oo xafiiska yimaado uu buuxin doono ogeysiin rasmi ah oo ku aadan maraykanka uu rabo inuu ka baxo heshiiska loogu yeedho transpacific partnership amaba t p p kaas oo ka dhexeeya maraykanka iyo waddamo badan oo ganacsi uu dhex maro muuqaaluu soo dhigay madaxweynaha la doortay barta youtube-ka ayuu heshiiskan ku tilmaamay inuu yahay mid musiibo ku ah dalka maraykanka waxa uu sheegay intaas beddelkeeda uu bilaabi doono wadaxaajood ku dhisan cadaalad iyo isdhaafsi ganacsi oo dheelitiran kaasoo soo celinaya shaqooyinkii dibadda loogu dhoofiyey maraykanka iyo warshadihiisaba xilligii uu ololaha ku jiray madaxweynaha la doortay ee maraykanka donald trump waxa uu ka soo horjeedsaday heshiiska t p p oo ay ku jiraan ilaa iyo labiyo toban dal oo kale oo ku yaalla qaaradda asia sidoo kale trump ayaa isna ka soo horjeestay heshiiska ganacsiga suuqa xorta ee waqooyiga maraykanka kaasoo ay ku jiraan dalalka maraykanka kanada iyo mexico
kooxaha kor kala socda xaaladda suuriya ayaa sheegay in ciidamada dowladda suuriya oo ay kor ka taageerayaan militariga ruushka ay bartilmaameedsadeen qaybta bari ee magaalada xalab isniintii maalin kadib markii ay ciidamada dowladda kuwa ruushka iyo xulafadooda maleeshiyaadka shiicada ee xisbullah ay horumarro ka sameeyeen dhinaca waqooyi bari ee magaalada oo ay gacanta ku hayaan mucaaradka hay-adda qiimeynta iyo arrimaha xuquuqda aadanaha ee suuriya ee dibadjoogga ah ee tan iyo markii uu bilowday dagaalka sokeeye ee suuriya kasoo warramaysa xaaladaha bani-aadamnimo ayaa sheegtay in la xaqiijiyey dhimashada shan iyo toban ruux oo rayid ah kadib markii la duqeeyey shan xaafadood oo ku yaala dhinaca bari ee magaalada xalab agaasimaha kooxdan raami cabdiraxmaan ayaa sheegay in haddii ay dowladda suuriya la wareegto xaafadda masakan xanaano ay markaasi dowladda awoodi doonto inay go-doomiso qaybta waqooyi ee magaalada iyo qaybaha kale ee ay maamulaan mucaaradka waxaa socda dadaalo diblomaasiyadeed oo ay qaramada midoobe hormuud ka tahay taasoo la rabo in xal loogaga gaaro sidii loo badbaadin lahaa dadka rayidka ah ee ku go-doonsan magaalada xalab
duurnimo wanaagsan dhegaystayaal weli waxaad la socotaan barnaamijka dhallinyarada maanta oo idinkaga iman idaacadda v o a ee magaalada washington iyadoo ay soo kordhayaan tirada dhallinyarada ah ee qaba baahiyaha gaarkama amaba naafada ah
ayaa waxay ku soo biireen goobaha hal abuurka goobaha idhahdee kulanka bulshada ayaa waxyaabaha muddooyinkan horumarka laga sameeyey waxaa ka mid ah inay dadku la xidhaan luuqadooda gaarka ah ee loo yaqaano suuldhabaalaha cabdishakuur maxamed cabdi waa agaasimaha waaxda baahiyaha gaarka ee wasaaradda waxbarashada somalilan islamarkaasna ka mid a dadka ku xeeldheer luuqadaasi waxaa wariyaha v o e da hargeysa cabdixakiin maxamuud shuraac ugu warramay nolosha dhallinyarada baahiyaha gaarkaa leh
runtii markaan soo koobo baahiyaha gaarka waxa weeyaan waa qof kasta oo u baahan wax ama shay oo matala dadkeeni odhan jirnay magacii naafa aynu odhan jirnay baynu bedelay baahi gaar u bedelay oo kelmadda nafskeeda iska ahayd discrimination ama muxuu ahay wax lagu faquuqayo ee dadkeenna marka baahi gaaryada kooban waxa weeyaan dadkii baahida uun ka lahaa shay ka mid ah jirhkooda maxaa ka mid a markaa dadkaas daweynaga horta dhagoolka oran jirnay muxuu ahaye sanka faraha ay gelin jireen ka xanaaqi jireen indhool baa jiray kan indhoolkaabaa jirtay kan ishale baa jirtay adug waxyaabo cay ah ayay u yaqaaneen dadkeenu laakiin imika waxaan u bedelay dadka baahida indhaha kale dadka baahida dhegaha kale dadka jirhka baahida kale marka waa qof baahi in yar kale ee maaha wax lagu caayo
cabdishakuur markaynu dhahno dee dadkan baahiyaa gaarkaale way noocyo badanyisaa imika adigu waad soo tilmaantay amaad carabowday waana de bulshada qeyb ka mid a oo bulshadii la nool oo ku jira fahankooga amaba qaabka loo fahmaa muddo badan dadweyne badan isweydiiyaan tusaalahaan oo kale adigoo kale iyadoo de weliba aad macalin ku tahay ama aad aada u taqaano waxaa la dhahaa sign language amaba luqadan lagula hadlo dadka suldhabaalaha ee lagula hadlo dadka dhawalayaasha amaba dhinaca baahiyaha ka qaba dhinaca dhagaha see loo fahmaa tusaalahaan oo kale qofkii si u fahmi karaya qofkii loola xiriiri karaya ama ay wadahadal iyo sheeka u dhexmari karaysa bismillah waa su-aal fiican runtii horta shay kasta haddii laysku dayo waxweyaan waa la samayn karaa wax waa af horta waxaan soo dhabaala leeyahay masalan languagku waxa weeyaan waa af dhan oo la barto oo hadalkii loo bedelay muxuu ahay gacmo ama muxuu ahay farshaxanimo ama faro marka kelmadii iyo sawirkii iyo ilmaha marka uulada uu yahay wax laysku baraya farta noocaasaan u naqaanaa dabadeetna halkii hadalkiibay farihii gelayaan marka waa af la barto oo dhan oo dee afkaan ku hadlayn oo kale lamida weeyaan siday inta badan ay ugu farxaan ama ay usoo dhaweeyaan ama ay u jeclaystaan markaay arkaan in luqadii lagula hadlayo adiga aad kula hadlayso dadweyne kala duwan oo iyaguna bartay ay kula hadlayaan oo noqoto mid lagula xiriirayo wallaahi horta waa arrin aad iyo aad u farxad badan oo de waan dareemi karaa ilmaha dhagoolka ah siduu waagii hore ahaayo siduu imika yahay tusaale ahaan annaka laftarkayagii kolkaanu afkii dee caruurtii usoo bilownay ee aanu anagii muxuu ahay waqti badan ku dhex jirnay aniga laftarkaaga jecel dadka inaan la joogo oo aan lukulanno oon afkooda ku sheekaysano waayo imkaa dad jayna tagto dee qofka soomaaligaad ku aragta qolada dooniyo ciddu doona ahaaday waxa weyaan qof soomaaliya weeyi deetana waa doonanaysaa saaxiibad la noqonaysa sidaasoo kale iyaguna markii afkii ay barteen iyagu gurub u noqdeen weliba taanu imika rabnaa ah inay dadkii bartaan hodheelada ay tagaan bartaan ay dad badan bulshadii ay bartaan afkii maadaama de af gaara noqday waalidkii baa laga yaaba inay isfahmiba adiga kaa jeclaad waalidkii because adigoo isfahmaysaan waxbuu kuu sheegayaa waxbuu ku weydiisanayaa because walaalkiis baa tahay mogta laakiin runtii markii afka carurtaas barteen ee ay weynaadeen waxuu noqday xitaa dhagool qofkii iskuma haystee wuxuu yaqaano qof sign language gooni yaqaano afkiisan u baahan inay dadku bartaan isku bedel qof luqad gaara garanayo macnaha iyagu inay luqad gaara ku wada hadlayaan oo kale ha saasay noqotay ha way abshakuur markaynu geesta kale u nimaadno luqadun marka laga yimaado dee tacliim bay u baahan yihiin dadkii baahiyaa gaarka lahaa sidii ilmahan kale ee amaba caruurtan kale ee bulshada ahay ee ilaahay laxaadkooga u dhamaystiray ay waxbarasho ugu baahan yihiin ay wax u bartaanba iyaguna ugu baahan yihiin xaqna ugu leeyihiin ma helaan tacliin iyo waxbarasho ha maasha allah walaal waa su-aal fiican runtii caruurtu way helaanoo dee qofku hooyaduba ilmaha afka markay soo barta ilmuhu yahay kandi gaardadkaba aanu gaarin dee hooyadaa soo barbaaraysa sidaasoo kale ilmihii marka luuqadu ku hadlo horta la sameeyo dee inuu cilmi u baahan yahay cid walba ay garanaysaa ilaa heer waxaynu gaarhnay jaamacadaha ay ka qalinjabiyaan heer waxaynu gaadhnay ay wada shaqayno isku mushaahar noqono xafiis wada joogno laakiin baahidu ma dhamaystir oo kuma odhan karo wax walba waan dhamaystirnay howlaha ugu culus ee imkan horyaala waxa weya carruurtii dhogolayaashii way soo badanayaan carruurtii indhoolka way soo badanayaan su-aasha ugu weynana hortaalla waxa weya carruurtan sidii ay jaamacad u geli lahayn okay jaamacad gelistuna ma aha howl yar waa inaan helaa macalinkii macalin garab istaagon tababarno isla mar ahaantana waa inaan mushaharkiis duldhigno marka ilmihii jaamacadaha imika waxaa jira kulan weyn oo insha allah aan isugu yeerino ardayda baahida indhaha kale iyo dadka baahida dhegaha kale ee noo soo qalinjabiyay saddexdii sane u dambeeyey tacliin hagaagsan ma helaan ama macalin ku filan kabasitiga ilmaha cilmigiisa maadaama eid soo dhaafay mahay maanu hayn laakiin imika waxaan tababaraynaa dadkii wax yaqaanay caadiga cilmiga intay barteen muxuha dadka baahida indhaha kalena waxaanu tababaraynaa dadkii jaamacadaha geyn lahaa oo iyaga iskuulle gaaraan u sameynana dadkii baahida indhaha dhegaha kale ahaana ugu yaraan saddex jaamacadood oo dalka ugu waaweyn ama afar jaamacad aan idhaahdo hargeysa boorama iyo burco ayaan rabaa macalimiintooda min laba macalin aan fasaxa soo xarayno dabeetana macalinkii uu isku daya inuu labadiiba samayn karo insha allah Een, eh, tacliintaa markaynu ka nimaadnay welibayna aqoontaas helaan Een, de- dabcan eh, qeyb qaab nololeedkii kale bulshadan iyadana inay de waaxdooda iyo qeybtooda ka helaanba iyadana ahmiyadeeda leh Een, hadday noqoto la macaamilkii bulshadan naanaysihii loo bixin jiray hadday noqoto inay bulshada ka mid noqdaan oo een, xaggii guurkii iyo wada noolaashihii ayada laftirkeedana helaana waa mid een, eh, meesha ku jirta iyada taasi say wallaahi maasha allah een, hawshaas horta waa dhaweyd baanu bilownay burcaanu ka bilownay Ee, kheer laasi ee wasiiru dowlaha ayaanu arrintaasi iska kaashanay iyo dad muxsiniin oo aada u wanaagsan gabadhii u horreysay ee, halkaasna arooskeedii ka dhignay wasaaradda iyo dad kale ayaa iska kaashaday runtii arrintaana dad badan oo kale noo soo muxuu ahaa liisgaroobay waanu ballaadhayna hargeysa imika noo qorshaysan gabley baa noo qorshaysan boore baa noo qorshaysan waxaan rabnaa hablahaasi inaanu dabaqno oo hablahaasi ee, guurkaasi uu socdo
kaasi wuxuu ahaa cabdishakuur maxamed cabdi agaasimaha waaxda baahi- baahiyaha gaarka ee wasaaradda waxbarashada somalilan waxa uu u waramayey waryahayga cabdixakiim maxamuud shirwac
duhur wanaagsan dhegaystayaal halka aad nagala socotaan waa v o a naadiga ifiya waa naadi dhallinyaro oo xoogga saara waxbarashada dhallinyarada gaar ahaan akhriska iyo qoraalka waxa uu ka kooban yahay xarun ay dhallinyarada isku weydaarsadaan fikradahooda iyo sidoo kale maktabad cusub oo ay dadku wax ka daalacdaan ama ay ku dhex akhristaan xarunta naadiga ifiya waxay ku taallaa magaalada muqdisho haddaba guddoomiyaha naadiga ifiya ayaan maxamed cali beeldaajiso ayaan qadka telefoonka muqdisho kula xiriiray waxaan ugu horreyn weydiiyey aas-aaska naadigan
fikradda eh, in la aasaaso naadigan ifiye fikrad ka timi eh, dhalinyaro eh, reer muqdisho ah intooda badan muqdishona wax ku bartay kuna barbaaray arkayna caalamkan hadda jira inuu aqriska iyo qoraalku wax badan ka bedeli karo kuna fekeray eh, soomaalidu inay tahay dad eh, inta badan hadalka eh, saameyn ku leh laakiin aanan waxba qorin hadday noqoto in taariikhahoodii hore la baaro soomaalida wax badan oo- oo qoran oo aad soo helaysa ma jirto sidoo kale akhriska inuu dhalinyaradu wax ka bedeli karo adoo een, muqdisho jooga haddaa buug joo- nin caalamka jooga qoray aa akhrisid waxaa laga yaabaa inaa fikrado badan maskaxdaadu isbedesho wax badan aad ka faa'iidid marka annagoo taas ka duuleyna aan xarunta aan aasaasnay marka een, naadiga ifiye muxuu ka kooban yahay ma qeybo kala duwan uu leeyahay mise keliya hal maktabad ayuu ku kooban yahay naadiga isiye waa naadi een, marka hore dhiirigeliya akhriska iyo qoraalka sidoo kale een, dhalinyarada u qabta een, barnaamijyo ama madalo ay kusoo bandhigayaan madalo ay kusoo bandhigayaan hal abuurkooda hadday noqoto suugaan hadday noqoto waxyaalo kale ay sameeyaanba Een, sidoo kale dadka een, dadkii hore ee wax qoray ayagana inaan xasuus reeb aan ka reebno kale sidoo kale qorayaasha da-da yar ee ku dhiirado inay buugaag qoraan ayaguna inaan buugaagtooda halkaas oogu soo bandhigno Ee, sidoo kale dhalinyarada doodaha markay qabaan oo kale ee, madal ay ku doodaan muqdisho ma- ma ka furnaan jirin ifiye ka hor marka inay madal ay ku doodaan helaan oo isku hor fadhiistaan oo waxay dhalinyaradu tabanayso ay isku sheegto intaasba waa waa waan qabanaa naadiga waxay leedahay xarun xaruntaas oo ay ku- oo hoos timaado maktabad maktabadaas oo oo ee, dadweynuhu ooga faa'iidaystaan si filiya buwaag badanna ay ku keensan tahay marka waxaa soo hadal qaaday inaad samaysaan madal ama gogol oo ay aragtiyadooda iyo fikradahooda isku weydaarsan karaan dhallinyarada marka ifiye ma qabtay kulamo ay dhallinyarada aaraadooda ay isku weydaarsadeen hadda ka hor ha dhowr barnaamij uu qab- ay qabteen waxaa ka mid a barnaamij hadda ka hor een, shir qaran oo dhalinyaradu qab een, een, la yidhi dhalinyarada loo qabanayaa oo ay dhalinyaradu reer muqdisho ka mucaaradeen ay yidhahdeen dhalinyarada mu- een, muqdisho ma ahan ee, dhalinyaro qurbajooga qabanayso inaa ishorkeennay dhalinyaradii reer muqdisho iyo kuwii ee, qurbajooga ahaa ee halkaasna ay ku maxay ahayd aragti dhiibteen ee, isku qanciyeen sidoo kale waxay qabatay madalo buwaag lagu soo bandhigayay Een, iyo madalo sidoo kale xasuus reeb ah oo dadka waaweyn oo kale taariikhaha badan usoo joogay soomaalida maadaama ay wax wax qoran haysan dad noola waxaa jira waqtiyo badan soo joogay ayaguna inaa intaan da- soo hor fadhiisana dhalinyarada wixi ay usoo joogeen waayo aragnimadooda inay ooga sheekeeyaan intaasoo madal iyo qaar kaloo badanba waan qabanay n sheekada aan aadka u xiiseynaya ayaa ah maktabadda inta badan muqdisho maktabadaha aad ayay ugu yaraayeen marka buugaagta aad ku haysaan maktabadda maxay ka kooban tahay yaase idinka saaciday inaad heshaan n buugaag markii ugu horeysay ee aan ku fakernay inaan maktabad sam aan furno anagoo wax aan meel ku ogeyn qofna taageera ama aan waxaan ku dhiiranay inaan annaga aan iska bilaawno horta annaga markaan iska bilaawno maktabadahan yar ee guryaha noo yaalay ee bugaagta aan ku keydsan jirnay markaan intaan soo uruurno aan meel iskugu keenno dadka kale iyagana maktabadaha yaryar guryahooda ku haysta iyaguna inay soo bixin karaan oo ay maktabadan iskugu keeni karaan sida inta aanan bugaagtaas haysan ooga faa'iideysan karaan si qaab noocaasaan ku bilaawno marka hore toban qof aan ka kooban nahay xubnaha aas-aasay meesha tobankaas qof mid walba buwaagta uu guryihiisa ku haysta ayuu maktabadda keenay sidaas si lamida social mediaha ayadana uu isticmaala in maktabaddu buwaag u baahan tahay dad badan oo dibadaha jooga ayadana buwaagay noo noo soo dhiibeen buwaagta maktabadda inta badan si tabarucaad ay usoo ururtay marka yaa idin yimaada oo wax akhrista ma dadka oo dhan ayay u furin tahay maktabadda mise dhallinyarada oo keliyaha wax ku akhrista qof walba oo akriska jecla u furan tahay maktabadda waa gartay marka ma jiraan dad idin taageeray oo sida jaamacadaha oo kale ama wasaaradda waxbarashada oo kale ama hay-adaha maaragtay dhinaca waxbarashada maya ilaa hadda waxna taageero ma jiraan siye tobankaas dhalinyaro unbay ku tiirsan tahay oo gartay hadday noqoto xarunta ay ku taalo ama gurigay degan tahay ama meesha maktabad ku taalo qarashaadka ku baxa tobankaas dhalinyaro oo ah toban qof oo jaamacadaha muqdisho kasoo wada baxay boqolkiiba soddon kamid a mushaharaadkooda way wada shaqeeyaan tobankaba inay intay kasoo gooyaan ayay garteen inay qarashaadka ku baxayo guriga iyo korontada iyo biyaha guriga inay ku bixiyaan
taasi waxay ahayd guddoomiyaha naadiga efiye ayaan maxamed cali beeldaajiso waxay u warramaysay wariyahayga nuur xasan nuur nuur bukhari haatana dhinacii heesaha waa heestii hilow iyo fanaanada yurub genyo thank you heestaasi hilow iyo fanaanada yurub genyo haddaynu intaa ku dhaafno haatanna dhinacii ciyaaraha waxay noo haya nuur xasan nuur nuur bukhaari
kulanti wacan dhegaystayaal aan ku horrayno dalkan maraykanka xiriirka kubadda cagta maraykanka ayaa shaqadii ka eriyey tababarihii xulka kubadda cagta ee qaranka yurgen klinisman macallinkan laba-iyo konton sano jirka ah oo ka mid ahaa xidigihii jarmalka ee ku guulaystay koobkii adduunka ee sannadkii kun iyo sagaal boqol iyo sagaashankii ayaa laylinaya xulka maraykanka tan iyo sannaddii labada kun koob iyo tobankii guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta maraykanka suniil gulati ayaa sheegay inay haystaan weli ciyaartooy u suuro gelin karta inay u soo baxaan koobka adduunka ee sannadka labada kun siddeed iyo tobanka ee lagu qaban doono dalka ruushka shaqa kaceyrinta tababare klinisman ayaa timid ka gadaal markii xulka maraykanka ee guuldarrooyin culus ay kala soo gudboonaadeen ciyaarihii ugu dambeeyey ee ay ciyaareen isreebreebka koobka adduunka waxaa ka badiyey dalalka mexico iyo costarica dhinaca yurub haddii aan eegno waxaa caawa dib u bilaaban doona ciyaaraha koobka horyaallada yurub ee uefa champions league kadib maalmo uu hakad ugu jiray ciyaaraha caalamiga ah ee xulalka adduunka aawadood laacibka kooxda reaal madrid khristiano ronaldo ayaa noqon doona ciyaaryahankii ugu horreeyey oo abid boqol gool ka dhaliya koobka horyaallada yurub haddii uu caawa kulanka ay reaal madrid la ciyaari doonto kooxdiisii hore ee sporting lisbon uu gool ka dhaliyo ronaldo ayaa hadda leh sagaal iyo sagaashan gool uu ka dhaliyay tartankan reaal madrid ayaa u baahnaan doonta hal dhibic oo keliya si ay ugu gudubto wareegga lix iyo tobanka kulanka ay caawa la dheeli doonta sporting oo ka tirsan gruupka f waxaa u safan doona reaal sergio ramos iyo kriin benzema oo ka soo bogsaday dhaawacyo ay qabeen dhinaca kooxda lester city ee dalka ingiriiska oo markii ugu horraysay ee taariikhdeeda sannadkan ka qaybgelaysa koobka horyaallada yurub ayaa iina u baahnaan doonta hal dhibic oo keliya si ay ugu gudubto wareegga xiga ee lix iyo tobanka tababaraha kooxdan claudio reneri ayaa rajo ka qaba inay taariikh cusub u sameeyaan tartankan marka ay caawa food isdraan kooxda clabrug ee dalka beljimka kooxda lester ee dalka england ayaa hadda waxa ay hogaaminaysaa gruubka g kadib markii ay soo badisay saddex kulan iyo hal mar oo ay barbardhac gashay ciyaaraha kale ee caawa dhici doona kooxaha waxay isku arki doonaan sidaan monaco ayaa gurigeeda ku martigelin doonta kooxda tottenham ee dalka ingiriiska c s k moscow ee dalka ruushka waxay wajihi doontaa kooxda bayan liverkusen ee dalka jermalka brushia dortmund ayaa la ballansan kooxda legia warsow f c porto ayaa la ciyaari doonta kooxda f c copenhagen dinamo zagreb waxa ay qaabilaysaa lyon halka sevilla iyo yuventus ay fooda isdiri doonaan dhegaystayaal xubintii ciyaaraha ee barnaamijkeennana intaa ha inoo joogo
aad iyo aad buu mahadsan yahay nuur bukhaari oo ciyaaraha inala socodsiinaya haddii aanu dib ugu noqonno dhinacii heesaha waa heesta daliya dunyo waxaa qaadaya fanaanka duluf heestaasi daliya dunyo iyo fanaanka dulf waxay u dembeeyeen barnaamijkayga duhurnimo inta haddii lahahdo afarta maanta aynu dib u kulmi doonno waa anigoo ah maxamed cabdi nuur xasan nuur nuur bukhaari iyo jemi fari oo dhinaca farsamada noo joogay intaaynu dib u kulmi doonno sidaa iyo duhur wanaagsan